anuu soddonka faa'iidaysanaya waxaa marka hore inaan baacnadeeda u diro dadka walaalaha ah ee dhibaatada iyo shaqada ku dhex martay markangeeyo iyo qurali area dhulkaas ay wada degaan waxaan rajeynayaa in ilaahay uu qaransiiyo wanaagga nabadda wada jirka iyo walaaltinimadu ay leedahay bishaan ramadaan barakaysan fadligeeda iyagoo ka faa'iidaysanayana ay heshiiyaan dib dumar aysan dhicin ayaan rajaynaya insha allah dadkana kula annaga awoodaya ka dowladaan wad ahaan waxba la harimayno dadkaasi walaalaha inay nabad helaano ay nabadkooda noolaadaan cuqaasha odayaasha waxgaradka iyo ismada inta waxaan ku koorinaya inay ku gunfadaan sida xoladaa loo dimin lahaa insha allah hadda wixii dhacwaa dhaceen laakiin wax dambe aysan dhicin